kunsagaalboqolsagaashanikoodii markay meesha ka baxda dowladdii dhaqaa soomaaliya doorkii ragga soomaaliyeedna uu noqdo mid gaabisa waxaa nolosha reeraha soomaalida dhexda u hortay hooyooyinka soomaaliyeed xilli ay jirto xaalad adag siday v o da u sheegtay sahre maxamed axmed oo ka mid ah haweenka muddada dheer ka soo shaqaynaya dib u dhiska doonimada soomaaliya waxaad xasuusateen kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii dagaaladii markay dhaceen waxaa yimid barakac loo siman yahay hooyo aababa u siman yihiin kala guur waxaa dhacay maxaa tara caruurta jidka in looga tago waxaa dhacay in rasaaso madaafiic laysla dhaco taariikh dheer oonan ka hadli karin waayo oo caloolxumo leh oo ku taalla hooyada soomaaliyeed ku abuurtay qaar asaayay qaadeen qaarna caruurtii ka dhammaatay qaarna baahi iyo gaajo u dhinteen ilaa la gaaray in maqaarka maxaa tirada xoolaha caruurta la siiyo oo adduunka oo sagaashan afartan oo soo gurmado intaas intii lagu jiro ilaa labada kun ee hooyada soomaaliyeed waxay samaysay inay badbaadiso qoyska ama dhinaca quudinta ha noqoto ama dhinaca maxaa tirada ha noqoto noloshii caruurta waxaa loo qaban karaa waxaa dhacday in haweenka badidood laysugu tegay xuduudaha soomaaliya meeshaas markaas rasbuunsarre iyo haddana la galay oo iidana ummadda soomaaliyeed qaar la qaaday kaniisyada dhexdooda laga qaadayay malaykan la geeyey magacyadooda ay badasheen waxooda ay badasheen la kala dhumay taas wax laga hadli kara ma ahan wax ilaahay subxaana qaadir ahna soo mootiyey maanta aan ka sheekaynayno waaye marka ma rabo uu ku taalladaas inaan gadaal u noqdo maadaama aysan jirin adeeg dowladeed nidaam iyo kala dambeyn midna waxaa nolosha guryaha soomaalida dhexda u hirto hooyooyinka sida iyana u sheegtay v o eeda duniye maxamed cali duni arshaan oo ka mid a bulshada rayidka waxa waaye doork markii dowladdii ay dowladdii dhexe ay burburtay sagaashankii doorka ay lahaayeen haweenka soomaaliyeed wuxuu noqday door muuqdo oo aan la qarin karin waxay isku dayeen inay badbaadiyeen qoysaskii oo wax kasto aqoon kastoy lahayd iyo dignity kastay lahayd waxay u hurtay caruurtii iyo ummaddii markaas jilcadsaneed ee hoos ku hoos nooleed waxay noqdeen kuwa u adeegay oo intii badbaaday ku badbaadiyey shaqo kasta ay qaban kareen oo an ka xishoonin tii xaaqi karto tii dhardhaqi karto ayagoo aqoon kasta leh ayay masaga hata ku beegi jireen dariiqyada marka waxay ahayn qoysaska soomaaliyeed dadkii badbaadiyey oo waxna ka xishoonin si ummadda ay u badbaadiye ay qoysaskooda u badbaadiyeen horta gabdhaha soomaaliyeed markii xeerihii fandhaalka la fuqay saasay noqdeen dhacdooyinkay u soo joogeen hooyooyinka soomaaliyeed waa kuwa xanuun badan ka sheekayntooda bal ha noo shaarxada sahre maxamed axmed mid ka mid a dhacdooyinka iyadoo la kulantay haddaan kasoo qabto nolosha aniga isoo martay waxay ahayd anigoon maxaa tira afsubaaxili ka saynin inaan ilmahayga la qaxo oo ilaa tanzaniya caruusha aan socdo meeshaas aan ka raadiyay odagaygan odag shaqaysanayo u ahaa marka mana geli karin dagaal sokeeye shaqana ma jirin haddii caruurtii aniga ugu soo hartay ninka xataa guryo iska lahaa guryihi ma qaadan kartid waxay ahayd adoon waxaad tegaysaa muxsir aad tegaysaa mukimbizana loo baxshay marka qaxootiga taas marka waxaan ugu gudubnay waxay ahayd hooyo kasto af ha ka taqaana masiya kasin becsharaan furanay dukaamanaan furanay ilmiyaan waxbarnay waa laga soo haweenka soomaalidu ku meekeen masruufidda guryaha soomaalida oo keliya ee sidoo kale waxay door weyn ku lahaayeen shirarkii dib ushiisiineed ee ka dhacay dalka dibaddiisa waatan duley maxamed cali duniya carshaan oo v o da u sharaxaysa shirarkii iyo doorka haweenku ay ku lahaayeen waxaa kaaga daliiloo tusaale aan usoo qaadan karaa maadaama waqtigu uu gaaban yahay gabdhihii tusaale waxaan soo qaadan marko oo kaleeto oo markii laga soo tago starliin cabdi caruush oo hay-adda awgeeda iida asaastay iyo gabadhii kaleeto allah u naxariistay iyadana dhimatay maanaxaa joog marka magaalada labada gabdhood siday u dhiseen waxbarashadii hadday noqon laheyd noloshii hadday noqon laheyd isbaarooyinkii ay qaadeen dadkii is dib heshiisiintii yacni magaaladaas waxay noqotay magaalo nolosheeda ay toosto oy gabdho ku dhisan yihiin haddaan puntland kaaga soo qaado gabdhihii isu tagay ee waawa waxay ahaayeen ururkii isu kacay gabdho aqoon-yahano ah nabadeyntii ayagaa ka sameeyey meeshaas oo ku dhisantay ninety eigtkii dhismahaas hadday ayaga ahayn gabdhahaas isu soo jijiidka siyaasiyiinta waxba ma dhismi lahayn waxaad ogtahay somalilan markaa kuu soo qaada nagaado kale kaalintii ay ka gashay ninetygii sukeenidii qabaa'iladii iyo meesha dowladda hadda jirto ka dhisantay somalilan oo dowlad maamulkaas oo somalilan laleeyahay qaab gudoomiyaha hay-adda s w d c sahre maxamed axmed ayaa sheegtay sahre maxamed axmed ayaa sheegtay in iyaga mar walba ay hiilo u yihiin dhowrista nidaamka dowladeed si loo dhowro dowladnimada jirtaahi mar walbo annaga hooyadanah waxaana dhibayso dowlad taagan oo la burburinayo dowlad taagan oo la burburinayo raallika ma dhihin haddana waxaan rabnaa waxay tahay maanta waxaan rabnaa inaan ka bilowno soomaaliya in gacmaha la isu saaro dib heshiisiin fiican inaan bilowno sanadkan intay jirto xisbiyadii bannaanka soo dhogaan madaxweyne xasan uu gaarsiiyo ilaa uu madaxweynihii kaleeto oo nasiibkiisa keena ama hadduu kusoo noqdo uu ku wareejisay isugu wareejin jireen laakiin noocan aan bani aadankana la qabin oo xataa sharci xayawaanka u dhisan aysan ahayn oo qabiil aan ognahay inuu kansar yah laga haro waxaan diyaar u nahay ilaahow ay sano qaadataa laba sano qaadataa inaan mar kastaba aan gaarnaa dowladnimo oon leenahay madaxweyne shacibka codkiisa ku yimida duuniye qarshaan ayaa u sheegtay v o e da in mar walba ay korjoogto ka ahaayeen fakaarayaasha looga hadlayo shirarka soomaalida laga soo bilaabay shirkii qarta embagaati dowladdii sheekh shariif dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdii farmaajo iyo midda hadda jirtaa hiba waxaa waaye tii marka laga soo imbigati maadaama dadkii warlords loo yaqaanay ay markaas awoodi lahaayeen haddana waxay ahaayeen observaris xoog leh oo isu soo jijiido mar kastaba tii waxaa kusoo xigtay waxaa kusoo xigtay ee sheekh shariif lagu soo dhisay waxaa matalahayay bulshada rayidka toban shan gabdhay ahaayeen oo aniga aan ka mid ahaa caashi shaacur ka mid ahayd shariife cadow ka mid ahayd xaawo cali jaamacay ka mid ahayd nuurtishik ay ka mid ahayd micnaha shan iyo shan yacni waxaa arkaysaa kaalinta bulshada rayidka inay mar walba ku xoogan yihiin udanaynta ama dowlad dhiska gabdhaha dhinaca kaleeto markay go-aan gaarid noqoto hala riixo laakiin markay dhismo noqoto loogama badna ilaa hadda tii ugu dambeysay laba iyo labaatanka markaa kuusoo qabto wixii dhisaya waxay ahaayeen guddiyadii samaysmay oo qeylinaya dhuusamareeb iyo one iyo twoba hogaaminaya waxay ahaayeen gabdho ayagaasaa tegaaya mar gabdhodha ahaanay ku tegaayeen marna bulsho rayd ahaan ayagoo xoogan marka mar kasta oo kala guur uu noqdo ama dhibaata dhacdo waxaa loo ayda war aawa gabdhihii allaha maanta dunida waxaa laga xusayaa maalinta haweenka adduunka wasiirka haweenka xukuumadda soomaaliya khadiija maqsuumi ayaa sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay door weyn ku leeyihiin doonnimada soomaaliya haddana qaybay ka yihiin la dagaalanka al-shabaab iyadoo sheegtay in haweenka ku jira ciidamadu ay door weyn soo bandhigayaan
gabdhaha ciidanka soomaaliyeed ayakii baa maanta noo taagan aan u baahannahay darajadooda mar walbo ra-iisul wasaaraan horan uga hadlay haddana ku soo celinayo darajadooda meel ka sii sarraysa inaan mar walba la geeyo isbitaalka daraad soo booqday laba gabdhood naftooda ku huray oo u gubtay oo maanta isbitaalka joogo aan u baahannahay gabdhahaas keliya raggi soomaaliyeed oo dadaalaya ognahay laakiin gabdhahan inaa la sheego way mudan yihiin gabdhahina soomaaliyeed dagaal way ku jiraan ra-iisul wasaare ayakan waxay u baahan yihiin dhiirigelin gabdhahaana inay frontiga tagaan diyaara u yihiin waana garab taagannahay ayakan waxaa u baahanahay darajooyinkooda iyo dhiirigelin inaa la siiya gabdhaha soomaaliyeed sidaa hadda ra-iisul wasaarahan hadda waxaa ku heshiinay aniga asagoo isla socona frontigana aadno gabdhahaan rabnaa inay ku badato oo halkaasna gabdhaha ay ka muuqdaan aana ee arkaan ummadda soomaaliya adduunka dhan gabdhaha soomaaliyeed inay gabdho ad adag inay yihiin waana yihiin waxaana rabnaa inaan tusno cabdulqaadir okay v o a muqdisho